hadda laakiin waxaa yaala wiil adiga kula dhashay ama aad dhashay ee gurigii kula jooga ee muxuu ahay la marin habaabiyey ee ummadda dhiigooda bannaystay ee haddana muxuu ahay si muxuu ahay looga looga haysan karo aysan jirin looga oon madab gooniya lahayn waxaa kaloo dhibaatahoo jirto oo aan la qarin karin ummadda soomaaliyeed dhammaan waxaad arkaysaa qof mas-uula ama sargaal ciidan ha noqdo ama sargaal shibida ha noqdo mas-uul kasta waxaa la soo xirayaa qofaa la soo xirayaa booliisku wuxuu u jeedaa inuu qofkaanu yahay qofkii saxda ahay ee dhibaatada dalka iyo dadka ku ahaa qofkii mas-uulkaay waa loo imaana waxaa la leeyahay wiilku waa ceebka saliin waxa ka jiraan ama jiraan adiga wax matala tahay haddii kale qofkaa soo daa qofka mas-uulka waxaa la rabaa markuu sidaas arko isagoon muxuu ahay booliiskii la coloobin isagoon la diririn isagoon dhibaato kala geysan inuu sameeyo isaga laftiisu ogaado huu qofkaanu muxuu ka samaysanyaa muxuu ka shaqeeyaa haddii uu yahow aragyo inuu qofkaanu yahay qofkii muxuu ahay dhibaatada muxuu ahay markaa lagu eedeynaya mas-uulka ka ahaa inuu damiirkiisu siiyo inuu dib u noqdo uusan isi siisan in ay ku qancaan dadka muxuu ahay gadaal ka soo riixayo le qofkan haddaada soo dayin wax matalataa qofka dhahaa iyo qarannimada heerka uu dhibaatada uu geysanayo qaranka soomaaliyeed ay u geysanay labadaas inuu isu miisaamo qaatana muxuu ahay dhibaatada uu qaranka u geysanayo si looga badbaadiyo oo qofka loo soco